wadankeenni inuu maanta taagan yahay in la burburiyo wadankeenni wuxuu taagan yahay dowladdii inay tidhaaho ma dhisi karayno jawhar iyo hiiraan ma dhisi karaynee igad ha dhisto bal ilaahay baan idinku dhaariye dowladdii waddankan loo xil saartay inay dhahdo siyaasad xumadeeda inay ka timaado inay labadii gobol dhismi weydo ee ay dhahdo igad ha dhisto arintaas bal miisaama awooddaas miisaama mas-uuliyaddaradaas marka waxaan leenahay shacabkan soomaaliyeed dowladdan dowlad dhaanta ayaan u raadinaynaa shakhsiyaadkan shakhsiyaad dhaamaan u raadinaynaa wadaniyiin baan raadinaynaa dad isku mabda'a ee wax isla leh ee ummadda dhan u dadaalahaya u shaqaynahaya ee gobol kasta dhisahaya ee gobol kasta wanaajinahaya aan u raadinaynaa marka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay fikirkan cuuryaanka ah ee madhalayska ah ee la wadeen waxba keenaynin ha laga hor yimaadaan leenahay bulshadanu ha nagu raacdo